waxaa shabeellaha hoose diyalo ugu kala qaaday beelaha sure iyo gare kadib munaasabad ka dhacday degmada kontaruarey diyadan oo loo kala qaaday labadan beelood oo walaalaha ah ayaa waxay beesha sure lagu wareejiyey diyada aamuun cabdulaahi maxamed oo ay dileen beesha gare waxayna qaateen beesha sure diya ahaanta dabiya labaatan kun waxayna cafiyeen saddex kun waxaana lagu yeeshay beesha gare afar iyo labaatan kun wayna ku wareejiyeen walaalahooda beesha sure afar iyo labaatankii kun si ay iyaguna u gaarsiiyaan cidda mudna diyadaasi waxaa madasha lagu wareejinayay diyada ka hadlay odayaasha iyo weliyodamka labada beelood anigoo ah magacayna nabadoon cusmaan yuusuf xasan waxaan meeshaan ku wareejinaynaa xuquuqna lagu lahay dil gabar walaasheenna ah ku dhamatay gacanteenna ku baxday xuquuqdaasoo konton halaad geel ahna loo cafiyey shan halaad waxaan maanta wareejinaynaa afartan iyo shan neef oo geel ah marka la qiimeeyey lacagtii ay noqotay labaatan iyo afar kun oo doolar walaalaheenna reer suro maanta aan ku wareejinayno aan u fadhino insha allahu xoq aynogu lahaayey walaasheen aynogu lahayd waa wareejinay insha allahu ugaaskaan ku wareejin doonaa
insha allahu tacaalaa ilaahay fadligiisii waxaa ilaahay nu waafajiyey konton halood diyo ay oo shan neef nu dhaafo walaalaha hore inu dhaafeen afartan iyo shan neef fadliga ilaahay in unmaan unka keegna awoodaan ka aheena walaayada degmada gobolka hortees unku wareejinaa insha allahu tacaalaa marxuumaddana waxaan leenahay ilaahay unarayso annagana waxa waaye bacdigeed almanuu fidneeyo shareecada islaamkana xooska la harsalay ii waaye wax badana salmara oo dadka iyo biniaadanka bisadda iska liididaay maantana ilaahay baa haddee maalintaas maalin baa ahayd maalinta waa maalin sharaf badan biniaadanka xaquuqdiisii ilaahaysii kitaab isku tilmaam luu bixiyaa leeyahay xurmadii sidii ilaahay sharaf u yeelay unmaan un dultaaganaya wax badana saarana anigoo ciyaalnay hataa ama dadweynaha la dhexshiray ligi burburkii haddii cilaha la ridaay shan halaadbo haddii daqar la dhawaay daqar mawdiix usnoqday shan halaadbo waa maqalsina kitaabo waa laakiin tanfiid ma lahayn hadda maana kitaabkii tanfiidkii ayaa barbar socda xaquuqdii shaqsigii laheey haddii i dhimasho tahay in diyadii la bixiyaay haddii qisaasi tahayna waxa waaye ninkii qisaas mudan qisaaskiisii sidii kitaabka ilaahay u taalay in luu fuliyay mahad ilaahay waaye ilaahayna hana waariyo
waxaan u fadhinay qalqaadashadii diyadii gabadhii amuun cabdulaahi maxamed oon awowgeed ahaa heshiis ayaan hadda ka hor meeshaan ku wada gaarnay annagoo ah beesha surre iyo beesha garre heshiiskaasoo ahaa konton halaad oo u dhigantay labaatan iyo toddoba kunoo dollar saddex kunoo ka mida waan u dhaafnay labaatan iyo afartii kun oo aan ku heshiinay maanta ayay nagu wareejiyeen walaayada islaamka ee kurtunwaarey horteeda ayay nagula wareejiyeen lacagtaasna waa ka qaadanay waana ka haysanaa anigoo ah wakiilka xaqlayaasha xoolahaas waa ka qaadanay ilaahay baa ku mahadsan walaayada ayaa ku mahadsan sidaas ayaan meeshaan ka caddaynayna xoolahaas aan maanta wixii ka dambeeya in gabadhaas xaqeedii ay nagu wareejiyeen beesha garre haddana waxaan ku wareeji doonaa suldaankayga shariif cali yuusuf suldaan kusoo dhowow waxaan meeshaan ka caddaynayaa in walaalaheen garre gabadhii gacantooda ku baxday marxuumadda diyadii kontonka halaad aheyd ay nagu soo wareejiyeen shanna aan u cafinnay insha allahu kitaabka ilaahay ayaana ku qaadannay ilaahay baa mahaddaas iska leh waana aqbalnay waana iscafinnay ilaahay idankiis aad iyo aadaanan bahalkii maxaa ugu faraxsannahay kitaabkaas alle oo xaqayagii nala ku siiyey aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa walaayada islaamka si kastaba diyadan ay qaateen beesha sure ayaa ahayd diyada rabbi naxariis iyo jannaha ka waraabiya aamuun cabdulaahi maxamed oo lagu dilay beerteeda oo ku taalay degmada afgooye ayna dileen beesha gare gaar ahaan jufada kaaleeshe waxayna beeshu bixisay diyadaasi iyagoona halkaasi isku marxabeeyey